baxdama amnigii gobolka banaadir aan xafiiskiisii aan afkiisii ku hadlayo inaan baaq u diro dadka walaalahee boosaaso ku dagaalamaya meeshaas dagaal runtii adag yaa ka socda waxaan walaalaheen baaq halkan oga diraynaa maamulka puntland maamulka boosaaso iyo ciidanka amniga oo dagaalku ka dhexeeyo walaalayaal dagaal wax fiican ma aha dagaal inaga la weydiiyo xumaantiisa xabadda soconaysa hala joojiyo dagaalka hala joojiyo dadka masaakiinta ah ha loo naxo runtii munaasab ma aha ciidankii muddo shan iyo toban sano ah buuraha kula dagaalamayay al-shabaab in maanta dhiigoodii la daadiyo oo lagu duulo runtii wax qurxoon maaha laamaha amnigu meel kasta ay joogaan waa isku jaal hal cadow ayay leeyihiin cadowgooduna waa al-shabaab cadow kale ma jiri karo arrintaasna baaqaas ayaan ka dilaynaa walaalayaalow xabadda hala joojiyo dadka masaakiinta haloo naxo intaa waa intaa